waxaan uga jawaabayaa ugu horeyn cabdiraxmaan cabdishakuur saaxiibkay waxaan leeyahay waad hadashay arrin diin ku luglabaad ka hadashay dowladdu kuma dhihin hadal oo arrin diin la xidhiirta ka hadal waa lagu haystaa culimo badan oo dhinacyo badan leh ayaa ku haysato arrintaada ridisay markaas arrintu arrin eedayn dowladeed iyo hebel baanu ishaynaa iyo hebel baa si gaara dan iiga leh maaha arrin balaaqo iyo aftahanimo u baahan maaha waa arrin siriyasa oo diiniya oo u baahan inaad isberi yeesho adduunkaaga iyo aakhiradaadaba inaad isberi yeesho marka ciddii aad ishaysaan ha kuu dambayso marka ugu horraysa waxaa loo doonayaa inaad isberi yeesho aakhir iyo adduunba oo arrintaa laguu haysta culimmadu kuu haysato aad iska beri yeesho mar labaadka anigu haddaan u nasteexeeyo cabdiraxmaan cabdishuuro la taliyo waxaan kula talin lahaa inuu banal culimaa qabto oo yidhaahdo warkayga dhegaysta maxay qabtaa diintu ka qabtaa warka aan idhi haddii ay dhahaan sidii aad sheegtay qalbigaaga tiri wuu ahaa wax dembiya maad gelin waad isberi yeesha haddii ay dhahaan waxaad u baahan tahay inaad toobad keento masaajidka ugu weyn tagoo toobad keen marka waxay u baahan tahay arrintani waa arrin diiniya oo la rabo si diiniya in looga jawaabo ayaa loo baahanya markaas kadib ciddii aad ishaysaan iyo ciddii dangaara kaale iyo ciddii aad iska celinayso iyo markaad isberi yeesho iska celi laakiin arrinta haddu maaha arrin u baahan raganimo arrin u baahan balaaqo arrin u baahan hebel baanu ishaynaa waa arrin diiniya wey masaladaas markii laga soo tago cabdiraxmaan wuxuu dowladda ku eedeeyey hadal uu jeediyey xasan daahir aweys oo ku aadan in uu ku kufriyey diinta dowladduna arrintaa ay kala shaqaysay maya totali wax ka jira male xasan daahir aweys haddii uu xabsi guri ku jiro xuquuq buu u leeyahay telefoon inuu haysto telefoonkiisuu ku hadlo hawada geli tiknolojiyada ayaa u saamaxday laakiin dowladdu miidiana uma geynin oo ma dhihin war soo duub isagaa u arka diintiisii in lasoo weeraray marka waxay ka og tahay dowladduna haba yaraatee ma jirto arrintan arrin cabdiraxmaan cabdishakuur iyo hadalkii uu yidhi iyo diintu waxay ka qabto xadiiska nebiga caleyh salaatu wasalaam iyo kitaabka qur-aankaa wuxuu ka qabo arrin ku xidhan waaya waa mahadsanta wasiir cabdiraxmaan markuu hadlayay meelaha uu ka hadlay waxaa ka mid ahayd inuu shaki geliyey in xiriir ka dhexeeya dowladda iyo waxa loogu yeeray argagixisada taas in laga jawaabo ma mudna waayo dowladda soomaaliya o dhammi waxay u taagan tahay waa la dagaalanka iyo cidhibtirtirka argagixisada dowladda soomaaliya waxay u taagan tahay iyo waxa ay la dagaalamayso iyo ummadda soomaaliyeed waajibaadka ay u hayso oo ugu horeeyo inay amnigooda soo celiso nabadgelyadooda iyo sharafkooda iyo karaamadooda soo celiso alqaacidada soomaaliya ka cidhibtirto maandeydka ugu weyn wey bajadkayaga boqolkiiba afartan iyo saddex ka badan amniga sugistiisaan ku bixinaa la dagaalanka argagixisadaan ku bixinaa marka kaas caqli maragta shaqaynaya ama ama gadmaya ama macquul ah ma aha marka saaxiibkii cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan leeyahay arrin diiniya oo aan annaku aanaan kuu dirin oo adigu gashay ayaa culimo kugu haysataa waxaanaad uga bixi kartaa oo keliya aniga taladayda qaab diini ah